wasiirka wasaaradda warfaafinta jubbaland salemaan maxamed maxamuud kana mid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolkaasi gado ee ka tirsan maamulka jubbaland ayaa sheegay in dhowaan ay qaab dib u heshiisiineed ay kula wareegi doonaan guud ahaan gobolkaasi insha allahu tacaala bacdamaa dawlad cusub hadda ka dhalatay in sharciyadda dib loo noqon doono yaan rajaynaynaa bacdamaa aan ka soo jeedo gobolka gedo hadda aan fadhinnaba isbeddel baa ka muuqda maxaa yeelay maamulladii awal ka jiray gobolka ayaa hadda is-abaabulaya oo guddoomiyihii gobolka degmada maxaa tiraa garbaharey yaa tagay meesha la yidhaahdo degmada garbaharey oo aad loogu soo dhoweeyey waxaa jooga maxaa la dhihi jiray guddoomiyihii maxaa tiraa gobolkii iyo guddoomiyaha degmada maxaa tidhahdaa buurdhuube iyo dad fara badan yaa hadda abaabul inay maamulkii caadiga ah uu ka shaqaynaya meesha aadna loogu soo dhoweeyey sidaas la'alligeed sharciyaddii bay dib u noqon doontaa maxaa tidhahdaa gido waxay ka mid tahay gobolka maxaa tira maamul goboleedka jubbaland sharciyadda jubbaland unbay ku soo noqon doontaa nidaam dib heshiisiid baan ayaan ku xallinaynaa bacdamaa hadda dawlad cusub ay dhalatay sharciya la'aan meesha ay ka dhacday sharciyaddii baa dib loogu noqonaya maxaa yeelay madaxweynaha cusub hadafkiisa iyo hadalkiisa halkudhigiisa wuxuu ahaa soomaaliyo heshiisa caalamka heshiis la'ah sidaas la'alligeed in si diba heshiisiina loo sameeyo maamulka gobolka maxaa tira maamulka jubbaland oo sharcigaana laga dhisi doono dadka shacabka haddaba maxaa tidhahdaa waxay arkeen dulumkii lagu hayay haddaba waxay la soo xiriirayaan nala soo xiriirayaan annagu maamulka maxaa tidhahda jubbaland inay diyaar u yihiin wixii loo sheegayna ay qalad ahayd sharciyana ay ku dhisnayn ay diyaar u yihiin inay maamulka jubbaland ay ka mid noqdaan sidaas la'alligeed wadahadal baan maxaa tidhahdaa ku xallin doonaa insha allahu tacaala inkastoo maamulka jubbaland uu sheegay in ay qaab dib heshiisiineed ay ku xallin doonaan xaaladda gobolka gado ayaa haddana mas-uuliyiin ka tirsan maamulkaasi oo aan qadka telefoonka kula xidhiray ayaa ka gaabsaday in ay faahfaahin ka bixiyaan hadal ka soo yeeray wasaaradda warfaafinta ee jubbaland maamulka jubbaland iyo dowladda dhexe waxaa ka dhexeeyey khilaaf aad u xooggan kaa oo hoos u dhigay dhaqaalihii gobolka shaqa abuurka iyo sidoo kale arrimaha amniga waxaana gobolka gado waayadii u dambaysay isku hayey maamulka jubbaland iyo dowladda dhexe cidda maamulaysa iyadoona dowladda soomaaliya ay gobolkaasi geysay ciidamo ka amar qaata taa oo keentay in ciidamadii jubbaland ay halkaasi isaga soo baxaan aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo